qolooyinka nabaddiidka ahna waxaan rabaa ummadda soomaali meel kasta ay joogaan inaan mar walba xasuusiyo dadkan sheeganaya islaamka oo u soo baxay inay ummadda islaamka ah dhibaateeyaan inaan ka hortagno si jamac ah oo guud ahaana looga hortago oo aanan lagu hadlayn keliya askari aan lagu hadlaynin aan lagu hadlaynin maxaanku rahdaa dowladda aan lagu hadlaynin maxaa yeelay meesha ay ku jiraan waa naqanaa meesha ay ku dhuntaan waa naqanaa meeshaas ay joogaana dad baa jooga dadkaas hadday la shaqeeyaan amniga oo ay soo sheegaan waxaa xaqiiqa ah dhibkooda inuu yaraanayo askarigu geed walba ma taagnaan karo guri walba ma taagnaan karo waxaa amniga haya amniga waxaa haya shacabkaa haya qof kasta oo soomaaliya mas-uuliyad yaa ka saaran inuu la shaqeeyo amniga la shaqeeyo inuu la shaqeeyo dowladda si dowladdaasi ay u shaqayso ay xoog u yeelato oo ay u hana qaado waxaa laga rabaa qof walbaba inuu mas-uuliyaddiisa qaato insha allah waa guulaysanaynaa waxaa ii muuqda iftiin wanaagsan waxaa ii muuqata inshaaro wanaagsan haddii sida hadda ay wax ku socdaan aan ku wadno oo dadku uu midoobo oo gacmaha la isqabsado oo qofkii khaldana la yidhaahdo bal u kaadi waxaan aamsanahay wax walba inay